فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhowxa wareysiyada wakhtigan oo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan taariikhda caawa hijriyada waxa ay ku beegan tahay siddeedda bisha shaanahad sannada kun afar boqol koob iyo afartanka hijriyada barnaamijka dhowxa wareysyada hadduu allaha qadaro qodobada caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo howlgal qorshaysan ka fuliyey gobolka xeebta ah ee laamo ee dalka kenya ma dhabbaa in mujaahidiintu ay gaari basa afduubteen dilna u geysteen dad kenyaan kristan ah dowladda kenya maxay ka tiri weerarkaas waxaan caawa hadduu allaha qadaro barnaamijkeeda kugu soo gudbin doonaa macluumaad ku saabsan weerarkaas ka dhacay dalka kenya dowladda federaalka oo xaflad ku qabatay mid ka mid a xerooyinka ciidan ee ku yaala magaalada muqdisho xilli bannaanbaxyada looga soo horjeeda uu ka dhacay mid ka mid a isgoosyada magaalada muqdisho haddaba dowladda federaalka ah maxay uga hadleen xafladdaas waxaa halkaa ku dhintay ciidan buliisa iyo oo badan oo meesha taagnaa oo u shaqaynaya una soo kallahay amnigiinna inay ilaaliyaan ayaa halkaa ku dhintay waxaan idiin soo gudbin doonaa mas-uul ka tirsan dowladda federaalka oo qiran doona in booliis badan looga dilay qaraxii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada muqdisho suuqyada isqurxinta dumarka oo macaashay dhaqaale balaayiin doolar ah sanadkii lasoo dhaafay haddaba dumarka soomaalidu kaalintay kaga jiraan isqurxinta nuuceeda iscadaynta warbixin ku saabsan dhibaatada iscadaynta iyo sidoo kale dhaqaalaha caalamka ka soo xarooday ayaad caawa barnaamijka ku dhagaysan doontaan walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka oo diyo u kala qaaday laba beeloo diris ahaa oo ay gacan kala gaartay dhiigna kala daadiyey munaasabadii diyada lagu kala qaatay codadkii ay ka jeediyeen qaar ka mid a waxgaradka beelahaas ayaad caawa barnaamijka ku dhagaysan doontaan waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka naqan doona mid ka mid a culammada diinta islaamka oo ka hadlay midnimada isagoona dhanka kale ummadda muslimiinta uga digay kala tagga iyo federaalisimka ay wadaan shisheeyaha kelimad kooban oo uu kaga hadlay ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka waxaa kaalin ka geystay cabdifataax maxamed qaasim u diyaargarooba isagoo dhammaystiran عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa hagaag kuu soo dhowaada barnaamijka dhowxa waraysiyada oo dhammaystiran dowladda kenya ee qayb ka ah ciidamada sheeye dalka kusoo duulay ayaa sanadka cusub ee labada kun iyo labaatanka waxa ay la kowsatay dhibaatooyin kala duwan waxaana saacadihii ugu dambeeyey waddankaas ka dhacay howlgal fariid ah oo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgalkaas ayaa waxa uu ka dhacay waddo xiriirisa magaalada mombasa iyo sidoo kale gobolka xeebta ah ee laamo waxaana wy mid ka gadaal markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dhabaha u galeen gaari bas ah oo ay saarnaayeen kenyaati badan mujaahidiinta ayaa afduubtay gaariga baska ah waxayna la aadeen meel gaara iyagoona ka soo dejiyey wax alaala wixii rakaab ah ee gaariga saarnaa waxay u kala qaybiyeen muslimiin iyo gaalo amaba kristan iyo muslimiin iyagoona halkaas ku dilay wixii kristan ahaa ee saarnaa gaariga baska ah waxay sidoo kale ciidamada xarkada al-shabaab fasaxeen wixii muslimiin ahaa ee gaariga saarnaa kirishhtaankii halkaas lagu dilay ayaa waxa ay ahaayeen afar qof sida ay xaqiijisay idaacadda alindalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka kale warbaahinta dowladda kenya ayaa maanta waxay si adah u tabinayeen weerarkii ka dhacay gobolka laamo ay geysatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ay sheegeen in halkaas lagu laayay dad kenyaan kristan ahaa iyagoo soo xiganaya saraakiil ka tirsan dowladda kenya howlgalkan khasaaraha lagu gaarsiiyey dowladda kenya ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay dowladda kenya ay sheegtay in amniga waddankeeda ay aada u adkaysay islamarkaana ay ka digtoonaa doonto weerar kaga imaada dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana sidoo kale uu weerarkan imaanayaa iyadoo bishii lasoo dhaafay gobolka n f d oo ay soomaalida leedahay balse kenya xoog ku haysato ay ka dhaceen weerar sidaanoo kale oo lagu beegsaday dad kristan kenyaati ah
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qeybihiisa hore ayaanu ku guda jirnaa waxaa idiin soo wadnaa warbixin ku saabsan suuqyada isqurxinta dumarka oo macaashay dhaqaale balaayiin doolar ah kaalintee ayay sidoo kale dumarka soomaalidu kaga jiraan isqurxinta warbixin ku saabsan ayaa idinku soo maqan balse markaan dowladda federaalka ah ayaa maanta waxa ay iclaamisay isku soo bax ay ku sheegtay in looga soo horjeedo qaraxii dhowaan ka dhacay ekis kontarool afgooy ee magaalada muqdisho dadweynaha reer muqdisho ayaa ajiibi waayey baaqii ka soo baxay maamulka gobolka banaadir ee ahaa in dadweynaha ay dhigaan isku soo bax ay uga soo horjeedaan qaraxii dhowaan ka dhacay ekes kontarool afgoy ee magaalada muqdisho kaasoo khasaare lixaad leh oo ka dhashay oo dhinacyo kala duwan soo gaaray maamulka gobolka banaadir ayaa markii ay waayeen wax isku soo baxa oo wadooyinka magaalada muqdisho soo xaadira ayaa waxay isugu tageen maamulka gobolka banaadir askarta booliiska iyo sidoo kale haweenka ay qabaan booliiska iyo sidoo kale shaqaalaha dowladda federaalk waxay isugu tageen xero ka mid a xerooyinka ku yaala magaalada muqdisho halkaas ayayna xaflad ku qabteen waxay isugu yeereen fahnaaniin badan heese ayayna halkaas ka soo jeediyeen dumar qaaqaawan iyo rag markii ay si fiican ugu heeseen kadib madaxda dowladda federaalk ayaa ka hadlay xafladii banaanbaxa ahayd taliyaha guud ee ciidamada booliiska dowladda federaalk ah ninka lagu magacaabo cabdi xasan maxamed xajaar ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay xafladda wuxuuna qirtay in dowladda federaalk ah halkaas ay ku weysay ciidamo aad u badan oo booliis u badnaa waxaa cadowga ayaantii dhoweed baabuurka wata ee halkaa ku qarxiyey dalka meeshuu doonu kaga qarxinayaa hadduu doono degmooyinka hadduu doono gobolka hadduu doono meel safsana waxaana ay rabeen intaan inay ka badan dilaan hadday aan ciidamada amniga ee meeshaa joogay shafka u dhigin oo ku talagelin inay dhintaan oo muxuu ahaa sarkaalkii watay oo ugu horreeya baabuurkaas joojiye uu ku dhinto waxay rabeen dad intaan ka badan inay dilaan waxaa halkaa ku dhintay ciidan buliisa iyo oo badan oo meesha taagnaa oo u shaqaynaya una soo kalehe amnigiinna inay ilaaliyaan ayaa halkaa ku dhintay waxaan degmooyinka iyo toddobiyo tobanka degmo inta degan aan ka codsanaynaa degmo walba inta degan inta waaxyooday tahay ciidan waa joogaa laakiin ciidankaa haddii lala shaqeeyo cidiba nooma timaadeen marka waxaan soo jeedinayaa ama ka codsanayaa in degmooyinka inaanu gacmaha isqabsanno markii dowladda federaalka ah ay wejigabax kala kulantay banaanbixii ay doonaysay inay ka dhacaan magaalada muqdisho ayaa dhanka kale isgoys ka mida magaalada muqdisho waxaa ka dhacay isku soo bax qudheeda looga soo horjeedo kaas oo ay isugu yimaadeen dad aad u tiro badan oo ku qaylinayay ha dhacdo dowladda federaalka ah dadweynahan ayaa waxa ay ka banaanbaxayeen saraakiil ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo cagafcagaf geliye dhismayaal ku yaala isgoys ka mida magaalada muqdisho oo ay xarumo ganacsiya uga furnaayeen ganacsato soomaali ah
annaga dad masaakiinoo meesha isku ganacsadana labaatan iyo shan sana meesha isku ganacsanaa aa gadaashaan meesha xirxiran oo yaasiingana inta u yimid oo yidhi jaanis aan haystaa maanta jaanis cagaf dabada ka geliyo dhahay waa maanta waa meelintaydi oo dhahay guul aan haystaa guul cagafoona dabada ka geliyo waxna qabta ma aha haddaan dhisama haddaan ku soo dhaamaxnana mustaradda igu qabteenay waxayna nimayo waxayga aan la soo baxday igu dushay kabacdi waxayna idhehenay mustaradda igu qabteen waxayna waxa galaysa ma jiraan waxaan meesha dhaartadee noo tiray ku noo tiray oo nooga baabashay ninka wax ka qayo basharay xaalix saxmi nima yimideenay hadda yimideena labiir bay ku wareegsadeen waxay noo qaybeen waxay ku dhasadeenay mooyaan
mooryaanti ku wareegsatay afka ka sheeg degmaday ka yimideen
dowladduna waxay damacdaa mixi yareedoon degganay inuu ninka iibsadanin mana i qabato amba waxaan ku waa ku dhimanaynaa waxaan haysanna male had labada indhood baan ka dhacay yaasiin ganay ha nagala qabto israan ma lihin miya yaa ummadda nabi maxamada waa waray
عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamij ka dhow waxa wareysiyada waxaan goordhow idiin soo wadnaa mid ka mid a culimmada diinta islaamka oo ka hadlay midnimada islamarkaana dadka muslimiinta ah uga digay kala taga amaba ta faraaruqa iyo waxa loogu yeero federaalisimka ay wadaan shisheeyaha balse markan waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan suuqyada isqurxinta dumarka oo macaashayo dhaqaale balaayiin doolar ah sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun sagaaliyo tobanka haddaba dumarka soomaaliyeed kaalintee ayay kaga jiraan isqurxinta nouceeda iscadaynta reer galbeedka ayaa sanad walba dhaqaale aan caadi ahayn ka hela waxyaabaha ay dumarka isku qurxiyaan oo inta badan ah kimikaal ay iyagu sameeyaan islamarkaana waxyeeladoodu badan tahay dumarka ayaa iyagu ah kuwa aad u jecel isqurxinta waana arrin muhiim ah isqurxinta daraasad ayaa caddaynaysa in dumarka muslimaadka ah ay kuwa reer galbeedka ah kaga horayaan isqurxinta inkastoo ay ku xiran yihiin dhaqamo iyo alaabo aanan kuwooda ahayn kuna wanaagsaneen cimilada ay ku nool yihiin iyo jirkoodaba warbixin soo bandhigaysa baarista warshadaha isqurxinta ee sanadka labada kun sagaaliyo tobanka ayaa waxay muujinaysaa in qiimaha suuqa la isku qurxiyey ee adduunka uu gaaray shan boqol soddon iyo laba dhibic afartan iyo saddex bilyan oo dollar sanadkii labada kun toddobiyo tobanka waxaana qiimaha suuqa la filayaa inuu gaaro sideed boqol iyo shan dhibic lixdan iyo kow bilyan oo dollar marka la gaaro sanadka labada kun saddex iyo labaatanka maadaama xayisiis badan loo sameeyey iscadaynta dumarka intiisa badanna ay ku daateen warbixinta way baahisay aljaziira ayaa sheegtay in dumarka muslimaadka ah isku qarashgareeya isqurxinta ay sidoo kale kordhayaan kuwaasoo isku qarashgareeya in ka badan toddobaatan iyo saddex bilyan oo dollar sanadkii hadda dhammaaday ee labada kun sagaaliyo tobanka qaar ka mid ah maadooyinka la isku qurxiyo waxaa laga sameeyaa waxyaabo aanan xalaal ahayn oo ay ka mid yihiin caruurta uurka hooyada laga soo rido iyo waxyaabo lamida sida uu sheegaya allah u naxariisto sheekh maxamed rashaad oo aqoon u lahaa arrimahan waxyaalaha la isku qurxiyo waxaa ka mid a waxyaalaha la tumo oo kala gedisan ama xamuuradaha kala gedisan ee la tumo waa mid ka mida weeye bushinta la caseeyo ama la gaduudiyo waa mid ka mida iyaduna bahashan yare indhaha lagu dhegsado ee caddansaadka ahi mulawanka ah ee indhaha lagu dhegsado ee indhihii madoobaayeen maalan buluugga loo beddelaya haddii qurux lagu raadinayo oo kale ama bunniga laga dhigaya haddii la doono qofkii daba inuu isbeddelo waa mid saddexa tinta waxa la marinayo oo midabka ah waa afar weeye midabku doona ha lahaadee waxaa ka mid ah waxyaalaha tinta naftooda qallajiya ayaa ka mid ah oo la yidhaahdo seshwaar bay yidhaahdaan waxaa ka mid ah ciddiyaha waxa la mariyo manaakiirta la yidhaahdo ama ciddiyaha lagu lagu dusha laga saaro waxaa ka mid ah ciddiyaha naftooda sinaaciga ah ee la samaysto ayaa ka mid ah laakiin qofka aanu garanayn ood arkay sidoo makhaalib dhaadheer iyo ciddiyo dhaadheer ay wadatay haweeneedu leedahay tolo weligood ma la jaray waxaa ka mid ah midabyada indhaha la mariyo yaagaarkooda waxaa ka mid a laashka ay mariyaan indhaha baarkooda ay mariyaan iyo xaajibaynka ay mariyaan ee sinaaciga ah waxaa ka mid a indhakuusha sinaacigaa ayaa ka mid a waxaa kaloo ka mid a waxyaalahan tinta lagu foofiyo oo dadku ay yidhaahdaan koofeerka ay yidhaahdaan waxaa ka mid a tinta tinta lagu dabanabo ayaa ka mid ah ama wixii lamid ahoo baarukada la yidhaahdo waxaa ka mid a jirka qofku waxa uu iskaga sameeyo washmiga la yidhaahdo oo istaatugaah qofku jirka uu iskaga sameeyo oo la mudmudayo oo kaleeto markaa kadibna midabka lagu cabaynayo laga buuxinayo waxaa ka mida waxaa la yidhaahdo washriga oo ay ka mid tahay ilkaha la qorayo naftigooda oo qofkii oo muujinaya ilkihii in la kala feerfeero oo la kala bixiyo waxaa ka mida wasliga waxa la yidhaahdo ama xidhiirinta wax la xidhiirinayo dharka cidhiiriga ah ee la ysku dhejiyo midka la isqaawinayo dharkii naftiisa la iska dhigayo ama goonno bawdadii muuqato ama badhidii muuqato la gashanayo iyo kabta dheer oo maanta ma arkaysaa qofkii uu dhirir ka raadinayo inuu kor iskugu qaado waxaa ka mid ah ismuujinta qofka uu ismuujiyo hadduu ama naas ay muujin karto qofkii dumar ahaa ama ay bawdo muujin karto ama calool muujin karto ay ismuujido iyo dharkoo dhan oo la iska qaado oo qayb ka mida maantaita la joogo ayaga naftigeeda waxyaalaha budadaah ee la isku qurxiyo iyo waxyaalahay ka kooban yihiin marka hore inaan ka hadlo may og tahay gabadha muslimaddaahi marka ugu horraysa maarkaadka ama maarkooyinka sharakaduhu ay soo saaraan ee waxyaalaha budooyinka la isku qurxiyo caalamiga in laga sanceeyo gabadha muslimaddaahi ma og tahay mase ma oga ilmaha la soo rido uurka laga soo rido in laga sameeyo waa su'aal weyn yacnii waxay ku jiraan hadda maantayto ama ayagoo cajiina waaye waa waxyaalahan la ismariyo boodarka ah ee la ismariyo kareemka la ismariyo ee maanta gabdhaha ay ismarinayaanoo isku qurxinayaan badankooda in laga sameeyo ilmaha la soo rido uurka laga soo rido in laga sameeyo may ogyihin may oga runtii maxaa yeelay baraafuuna lagu daray markii dhiigna u soo uri maayaan hilibna u soo uri maayaan baraafuuna loogu daray iyo kareem kaleeto ay loogu daray laakiin asaga asaaskiisa waxa u saldhigaahi sharikaadka waaweyn u saldhigaahi waa kaa weeye su'aalahaa imaanaysa haddaad tidhaa sharikadaha sameeyen sharikaduhu intay ilma haystaan fara badana waa inaad ogaataa qadiyadda maanta socota ee adduunka aad ogteenoo qarbiga ka socota iyo waddamada muslimiinta maanta lagu hirgelinayo laba arrimoodoo ishortaagan ayaa jirta waxa weeyaan laba laba society ayaa ishortaagan qolo waxaa la yidhaahdaa brolife ayaa la yidhaahdaa prolife waa qolada inay ilmuhu noolaadaan u dooda had iyo jeeraale qolana waxaa la yidhaahdaa prochoice baa la yidhaahdaa choice qofkan dumarkaahi in khiyaar loo siiyo ama xaq ay u yeelato inay ilmaha iska soo rido marka labada kaambaynood u jeedaan iyo maanta mudaharaadyada socdaahi saldhigoodu waa kaa weeye qolada layidhaha borochoiceka waxaa fangareeya sharikadaha sameeya masaaxiiqda dadka sameeyaa lacagta inta badan ku bixiya dhakhaatiirtay la heshiis yihiin sharikadahaasi dadkan maanta ma arkaysaa abortionka dadka sameeya waa dhakhaatiir wey ama private ha ku sameeyeen ama public ha ku sameeyeene ayagaa fangareeya tallaagadaha ay ilmaha la soo riday lagu aruuriyo hilibkooda lagu aruuriyana ayagaa u keena marka waa inaad ogaataan hal isbitaal keliya maaha hal waddanna maaha waddan kasta oo maanta jira ayaa lagu sameeyaa intaa waxaa ka badan waxyaalaha qolyaha ilmaha soo xada oo ama afrika ka soo xadaya ama meelaha kale ka soo xadaya ilmaha la xadaya badankooda oo maanta ilmahaaga aadan daqiiqad aadan meel uga tegi karinin waxaa keenaysa in laga sameeyo ilmaha yaryarka ah hilibkooda in laga sameeyo masaaxiiqda in laga sameeyo naftigooda oo la kala iibsaday ganacsi weyn ay aad ugu jirto had iyo jeeraale waxaa soo gala amriika sanawiyan ameerika waxaa soo gala sanadkii la arko afar kun oo ilmaha maanta ma arkaysaa la soo xada ayaa soo gala afar kun oo ilmoodaa soo gala oo da'doodu ay tobanka yar tahay waxaa loo adeegsadaa sharikaadka waaweyn ee maafiyada ayaa loo adeegsadaa maafiyadaasoo iyadu ku gaar ah ilmaha xaditaankooda maafiya kalaa jirto wax kala xado oo daragiska ka shaqayda laakiin maafiyada ilmuhu waxay ka shaqeeyaan sharikadahaasay u adeegaan lacagtan ay ku adeegtaanna sharikadahaas ayay ka qaataan waxay kaleetoo dilaan ilmaha ilmaha in la dilo oo la soo laayo si ilmahaasi xibnahooda loo gato intaa keliya maahane dadka dhinta oo mawdkooda ku dhinto donationka organ donation lagu leeyahay inta badan dadka laga gadaahay waa dadka sharikadahaas leh qofka xibnihiisa ma la iibin karaaho ma ogoshaa in la siiyo donation loo bixiyo haa hadduu qofku yidhaahdo sharikadakaas ayay ka iibsadaan inta badan mukawanaadka marka ay leeyihiin abxaasta xadiidka ama researchiga cusub wuxuu sheegayaa sharikaad fara badan oo masaaxiiqdaa sameeya ama waxyaalahaas bowdarkaa sameeya duwalka waddamada reer galbeedka iyo ameerika inay ka sameeyaan faa'iido aad iyo aad u xaddhaafa inay ka sameeyaan ansijadaas ilmaha inay ka sameeyaan ama jidhka ilmahaas inay lacag badan ka sameeyaan marka ay lacagtaa ka samaynayaanna waxaa ka horreya bowdarkaas in laga sameeyo marka bowdarku waa qaali weeye wuxuu qaaliga u yahana waa sababtaa darteeda jariimad kaleeto ama dhib kaleeto oo ay ku dhaqaaqaan ayaa jirta sharikaadkaasi waxaa ka soo qayb gala runtii dhowr geesood baa ka soo qayb gala marka lagu dhaqaaqaya qadiyadda ilmaha gadidooda iyo xaditaankooda iyo soo riditaankooda intaba maafiya qaybta iyaguna xibnaha ka tijaaraysta beerka qofka lagala baxayo wadnaha laga gadanayo kelyaha la iibinayo xibnihiisa kaloo la gadayo maskaxda la iibinayo naftigeeda waxaasoo idili kulligood waa tijaarada tijaaratlacdaa baa la yidhahdaa maafiyada qayb ka mida ayaa hadi jaraal ku jira bankiryaaska lafaha naftigooda qofka laga qaadayo dhiigga naftiisa qofka laga miirayo maqaarka laga fiiqanayo mararka qaarkood waxaasoo idil waxay ku lug leeyihiin waxyaalaha lasoo samaynayo sidai uu nin researcherahee dhakhtarihii uu caddeeyey arrinta iyada ah markii ay u khasiseen afraaddooda qaar ka mid a inay soo xadaan xibnahaas ama ilmaha inay soo xadaan markay u khasiseen waxaa kaleetoo ka qayb gala camaliyaddaas nimanka atibaa oo cusaaba ah ayaa ka qayb gala ama gruub ayaa atibada ka mid ah dhakhaatiira ayaa ka qayb gala inay haweenka ilmaha ka soo ridaan yacni matalan kanada aad bay ugu badan yihiin sidaad ogsoontihiin qaar ah xataa la toogtay maanta waxay noqotay qadiyad laga sharciyeeyey oo maanta morgan toller nin la yidhaahdaa yahuudiyuhu oo uu ka shaqeeyey kanadoo dhan inuu ciyaado ka wada furo dhammaantood dabcan sharikadaha ka dambeeya ciyaado kasta waa loo samaynayaa mustashfa loo dhisaa haddii la rabo oo la yidhaahdo abortionka ha lagu ha lagu sameeya la yidhaahdo dabcan sharikaadkaasaa ka dambeeya wuu u taagan yahay arrintaa ayada ah waxaa lagu ilaashadaa ilmaha la soo rido naftooda iyo kuwa la hada intaba weelal gaara ayaa lagu diyaariyaa oo oo tallaagado gaara ayaa lagu diyaariyaa iyadoo loo diyaarinayo qofkaasi in la gado oo sharikaadkii laga gado samaynayey saabuunta qaarkeed khaaska ah oo haweenka la yidhaahdo isku qurxiyo sa- lijamaal albishra yani saabuunta qaar u wanaagsan inuu jidhku qofku ku qubaysto markuu mariyo midabkiisa ama ku qubaysto midab kale ka soo saarayo ayaa laga sameeya waxaa laga sameeyaa kareemyaalka maanta la isticmaalo oo jidhkaa lagu qadaysiiyaa la yidhaahdo ayay ka sameeyaan waxaasoo idil saldhigga waxuu ah ilmaha la soo rido iyo kuwa isbitaallada laga xado iyo kuwa kaleetoo laga soo xado wadammada kale laga soo dhoofiyo inta badan saldhigga taas ayay u yihiin sharikaadku waa kala sarreeyaan qaar muntijo ah iyo qaar ayagu sabkontarati haysta oo ayaga u sameeya ayay u qaybsan yihiin iscadaynta ayaa ah arrin ay inta badan ka hadlaan culimmada waana kar sheekh abuu muslim oo ka hadlaya waxyaabaha ay shareecadu ka qabto siday ahaataba magaca waxay wada xambaarsan yihiin waa kiimika la soo diyaariyey khilqadii iyo abuurkii ilaahay u abuuray haweenaydan ayay la dagaalamaysaa in ay beddesho ayay la dagaalamaysaa waxaan la marsanaya la iscadaynayo dhaqan islaamku qaba ma aha sidii ilaahay kugu abuuray midabkaas ilaahay kugu abuuray intaas ilaahay subxaana wa tacaala ku qanac wax kale ho aan qaltaagin waa wax xun weeyaan waxyaabaha casriga ah ee laisku qurxiyo waxaa ka mid ah wax cilaan u eg orinji ah oo la mariyo cidiyaha taas oo keenaysa in weysada iyo qubays kuba gaarin cidiyaha arrintan ayaana ah mid halis ku ah cibaadada sida uu sheegayo sheekh xasaan xuseen aadam waxaa kaloo ku jira ee, khatar buu xadiidkan haweenka ku yahay khatar buu ku yahay haweenka qaybo ka mida cidiyahooda waxay mariyaan rinji iyo waxyaaba diidaya biyuhu inay gaadhaan ciddada iyo xubinka cilaanka caadiga kama hadlayn xinnihii qumanaa ee soomaali taqaan asagu waa rooya alaab baryahan timid oo daamur ah laami laami cidyaha la saarayo sumayd arag midka asagu gabadhi marsata weyse kama asaxayso weligeedna salaad ooma asixin midkaa gabadhi marsata weligeed salaad ooma asixin iska ogaada khatar weeye waa in la iska ilaaliyo gabdhaha muslimaadka cagahooda iyo farahooda lugeed iyo kuwa gacmeed waxay marinayaan waa inay ka fiirsadaan aad iskaga ilaaliyaan shay khafiifa oo iska uun eh, midab yar ah oon biyaha difaacaynin waa inuu noqdo shaygu sidai cillaankeennii caadiga ahay taqaaniin ah ama hadduu noqdo baalkan koolleed ee baryahan dambe cidyaha laga buuxiyo ee manaakiirtu carabta ay yidhaahdaan waxaa weeye kaasi isagu wuxuu diidayaa inay xubinkii biyuhu gaadhaan waxayna ka dhigan tahay meesha inaadan dhaqin saxaabigan muxuu eeday fa amaruu an yuciida alwuduu'a waasalaata waa mawdica qadri dufrin ciddi qadarkeed ciddi qadarkeed ciddi qadarkeed baa lasoo shanta cidoodba dee qarsooyin ka war oo shantana qarsoon yihiin shanta hoosena qarsoon yihiin labaatan cidiyood ninkan maxaa lagu haystaa hal cidi baa lagu haysta oo weysadiisu layidhi ku noqo oo salaaddii ku noqo la yidhi waxay kaloo culimmadu u daliishadeen nawiga waa kan halka sheegahaye nawaaqid ulwuduu iyo waxyaabaha salaadda aysan ku asaxaynin laa yucdaru fiihi axadun bijahlin salaadan kaa asixin way ka asaxin lagu odhan maayo ninkan hawsha muusan garanayn kadib wuxuu moodaya hawlaha in la iskaga idan ku noqaan la yidhi ku noqo salaadihii soo qadee la dhihi maayo mashaqaa ka iman laakiin wixii hadda ka dambeeyey tii hore ma asixine tanna la soo celi wixii dambena iska ilaali wey xadiidkuma xadiid aad u qiimo badan weeye dumarka ha loo sheego aan la iska ilaawsha ayada shirkadaha reer galbeedka ee sameeya waxyaabaha la isku qurxiyo ayaa sanadihii lasoo dhaafay alaabahooda qaar kuu soo qorayay xalaal si ay dumarka muslimaadka ah ugu marin habaabiyaan mid ka mid ah ganacsatada oo aanan muslim ahayn ayaa isagoo ku doodaya xalaalnimada waxyaabaha ay samaystaan ayaa qiil ka dhigtay sida soo socta wuxuu sheegay in maadooyinkooda isqurxinta ay u xilsaaran yihiin koox dhakhaatiira kuwaasuu ku soo tijaabiye buu yidhi xayawaanada haddii aysan waxyeelo u geysan xayawaanka wuxuu yidhi way iska muuqataa inuu sheegaas xalaal yahay warbixinta dhaqaalaha islaamka ee caalamka ayaa muujisay in kharashka ku baxa isqurxinta uu ka koray sidii uu ahaa sanadkii labada kun saddex iyo tobanka goortaas wuxuu ahaa afartan iyo lix bilyan oo dollar haddase waa toddobaatan iyo saddex bilyan oo dollar dhaqaalahaasna waa mid xoog leh oo qayb ka ah kal nagula dagaalamo muslimiinta kharashaadka qaybtan ayaa waxaa la filayaa inay gaarto siddeetan iyo laba bilyan oo doolar mar kale gaaro labada kun labayo labaatanka haddaanay soo bixin shirkada muslimiin ah oo daboola baahida muslimiinta dhanka kaleetana dadka muslimiinta ah aanay ka waantoobin waxyaabaha xalaashooda aan laysku hubin ay reer galbeedku sameeyaan dhowr shirkadood uu ku yaala wadamada muslimiinta waxay dhankoodu leeyihiin wax soo saar kuwaasuu ku kala yaala bakistan singabur maleesiya iyo indunuusiya dukaamada caanka ah ayaanan ahayn barta keliya ee lagu iibiyo waxyaabaha la isku qurxiyo iyadoo internetka uu si weyn uga qayb qaato suuqgeynta warshadaha waxaa la filayaa iibka internetka ee alaabada laisku qurxiyo inay gaaraan sideed iyo toban dhibic laba boqolkiiba mar kale gaaro labada kun labayo labaatanka waxaa jira halisyo badan oo ku jira barta internetka ugu caansan ee muuqaalada lagu faafiya ee lagu magacaabo youtube-ka waxaad arkaysaa dad badan oo dhakhaatiir iska dhigaya oo ka sheekeynaya waxyaabo kiimika ah dadkana ku dhiiragelinaya inay marsadaan kuwaasoo ay dad badan dhibaatooyin ka dhaxleen qofka muslimka ah waxaa la gudboon inuu wax walba iska hubiyo oo uusan arrimaha caafimaadkiisa iyo noloshiisa la xiriira ka qaadan qof walba balse uu ka qaato dhakhaatiirta culimmada iyo dadka ehelka u ah maadooyinkan haween badan ayaa waxaa ku dhacay kansar qaar ayaa ku indha iyo dhagbeelay qaar ayaa waxaa ka soo baxay burooyin kadib markii ay marsadeen waxyaabo ay internetka ka arkeen axmed maxamed ciro waa dhakhtar soomaaliyeed waxa uuna ka hadlayaa halista caafimaad oo ay xambaarsan yihiin maadooyinka la ysku caddeeyo maxay dhib u keensan kartaa waxyaabay u keensanta aad bu u fara badan tahay difaacii dhannaa haddii la baabi'iyo ka warran dawadan aan isticmaalayno waa chemical toxic lakiin hadda soomaalidu ama gabdhuhu erayo badan bay isticmaalaan oo tan waxaa laga sameeyey ukun baa laga sameeyey iyo maxaa la jira malab baa ku jiri iyo howlo fara badan bay maaragtay ay daliil ooga dhigtaan ama dadkoo dhanba dadka iscadeeya inay maaragtay isticmaalaan dawada ayada marka waxaan leenahay dawada waxay dilaysaa jirka jirka hadduu dhintana ama ay dhibaato soo gaadhana qofka dhan maxaa soo gaadhaya dhibaato saal ahaan haddii uu qofku uu isticmaalo dawada ayada maxaa soo gaadhaya skin allergy jirka inuu elerji wixii maanta dhan qofku isagoo waa cabursan yahay wuu ku imanayaa qofku iscadeeya asagoo leh dictor indhaha xanuunaya jirko dhan baa xanuunaya waxna iga soo wada daatay marka muxuu ku kicinayaa elergy why because of waxanu isticmaalaya waa toxic jirku muxuu elergy u samaynaya wuxuu diidan yahay suntan inuu qaato waa qodobka koobaad waxyaabaha kale ee maaragtay inta badan laga yaabo qofku inuu isku arka waxaa ka mid ah madax xanuun madaxa xanuunaya waa caburmaya asaga dhan waa xanuunsanaya waxyaabaha kale maarata suurtagalka waxaa ka mid ah inuu infection uu ku keena jirka oo dhan ah maqaarka infectionku muxuu u dhacayaa difaacii baa yaraanaya jirkeen wuxuu ka kooban yahay brotiinaad iyo collagen wax la yidhaahdo oo jirka hadda inaynu madoobaano haweenka soomaalidu fir uma lahayn inay iscadeeyaan ama ay isku qurxiyaan sida reer galbeedka oo kale waxaana hooyadan ay qabtaa in dhibaatada u khuduucayso duulaanka maskaxeed iyo midka tooska ah ee lagu soo qaaday waddanka waxay sheegaysaa in iscadayntu ay inta badan ka jirto meelaha ay joogaan ciidamada shisheeye iscadayntu waa waxun gabdhaha soomaaliyeedna fir umay lahayn dhaqanna uma lahayn iyo hidde inay iscadeeyaan sababta tahay kalsooniya isku qabeen waxay kalsooni ku qabeen inaan ka maqnaynba wax inaan quruxu ka maqnayn ayay ku kalsoonaayeen ayagoo kala qurux badan oo shagliga ilahay dadka u abuuro markii hore bay kala qurux badnaayeen hadda gabadhii laga qurux badan yahay kalsooniyii qabtay maysan qabinin waad liidataaye isqurxi maysan isdhihi jirin mid walbaa sideeda sharaf ku laheyd taas darteed waxaan dhaqan loo lahay ummadda soomaaliya hiddo iyo dhaqan u laheyd ma ahan inay iscadeeyaan gabdhuhu waxyaabo nadaafadna way yaqaan nadaafaday lahaayeen waxay isku qurxi jireen waxyaabo xalaal ah oo nadiifa oo qara'a qurux ugu filan waxay isku qurxi jireen way cilaamin jireen indhakuulay marsan jireen waxyaaba dufanhay jirka mari jireen intaasaana qurux ugu filneed maxaa dhaca shayga dufanka ahu jirka wuxuu ka qaadaa waxyaaba wasaqda oo jirka korta ayuu fujiyaa shaygan markay dufan marsadaan oy qabaystaan oy muxuu ahaay ay kuul marsadaan oy cilaansadaan intaasaa qurux ugu filneed hadda waxaa soo waxaan la keen hadda waxaan waxa la soo minguriyo gaalo laga keenay faa'iidada ku jirtana waxay tahay cidda waxay ugu jirtaa shaydaan oo amarkiisii la qaatay oo ilaahay amarkiisii la diiday oo shaydaan loo hoggaansaday faa'ida ugu jirta shirkadaha gaalada oo qarashka ku qaadanayna faa'ida ugu jirta laakiin cid kale faa'ida ugu jirta ma garanayna annaga dadka muslimiinta iyo dumarkan marsanaya iyaga khasaara ugu filan midkooda khasaaro adduunyo iyo khasaaro aakhira labadaba ugu sugan laakiin wax faa'ida ugu sugan tahay annagu waxaan ka ognahay shaydaan iyo shirkadaha gaalada lacagta ku qaata oo qarash badan ka qaadanaya iyaga ummaddana fasaadinaya akhlaaqdeeda iyo diinteeda la dagaalamaya waana akhlaaq xumo iyo muxuu ahay ummadda akhlaaqdeeda iyo diinteeda lagala dagaalamay marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha soomaaliyeed ilaahay ha ka baqeen dhulka intaan wilaayaadka joogay weli maanan argani gabar iscadaysa gabar cad oo laleeyahay gabadhan way iscadaysay ama lagu xamanayo ama aniga intaan arkaan isir gabadhan way iscadaysay weli kumaanan argani wilaayaadka marka saas darteed waxaa ugu badan fasaadka dhulka fasaadku ka jiro ayaa ugu badan inay iscadayntaan imaato maxaa dhaha kalsooni darra kalsooni darra way jirtaa diin la'aanaa jirta diin ilaahay kama qabad gabdhaha wilaayaadka joogaa inta badan diin ilaahay ka warqabaan maraakisay ku xiran yihiin waxbay dhegaystaan khayrle idaacaday dhegaystaan khayr ka soo duxe masaajiday tagaan marka intaas qofka muslimka oo diinta ilaahay ku xirani inta badan ma yeelayo ee iscadayn ma suurta inuu qarashkiisa ku quuro jirkiisa ku baabi'iyo diintiisa ku baabi'iyo ma yeelayo laakiin waxaa kalifaya gabdhaha ku kalifaya gaalo ayay internet iyo balaayo intay galaanay gaalo waxay ark sameeyaan bisay ka arkeen diintoodina uma soo laaban akhlaaqdoodii iyo diintoodina warna kama warba kama hayaan waxa kalifayna waa sidaas marka waxaan dhihi lahayn gabdhahana midda kale waxyaabaha hadda aqoon-yahanada sheegaan waxaa ka mid a oo badiila laga helaaba waxaas qofkii xataa u baahan oo inuu iscadeeyo isqorxiyo raba waxyaabo badanoo isku aad la isku aad loogu qorxiyo waxyaaba la isku qorxiyo waxaa ka mid a qudaarta cunitaankeeda iyo haddii xataa jirka la mariyo shay walba oo fitamiin ahna wuu qurxiyaa gabdha dadka qofka insaanka shay walba oo fitamiin ah qofka cuna jirkiisa wuu qurxanaanaya marka gabdhaha iscadaynaya waxaan dhihi lahay qarashaadka aad ku bixinaysiin waxaad isku cadaynaysiin fitamiinaad ku cuna iyo qudaar iyo malab iyo adduunyo ku cuna iyo timir timir cuna oo malab caba oo muxuu ahay qudaar cuna adinkaaba caddaa doontil jirkiinu dhalaali doonaayo sidaasaan leenahay insha allah maxamed muudey oo ah waaye arag hore ayaa wuxuu qabaa in ragga qaar ay ku lug leeyihiin in haweenka iscaddeeyaan waayo hababkii wax lagu dooran jiray ayay baalmareen iyagoo caddaanta un mooda mid wax walba lagu xusho laakiin sidaasoo ay tahay wuxuu ka dhawaajiyey arrin kale oo iyana mudan in haweeneedu ku baraarugto marka hore raggu way ka mid yihiin qayb ayay ku leeyihiin sababtoo ah raggu qaarkii islaamuhu waxay ku doortaan caddaanka ay ku doortaan balse diinkuma doortaan waxaa laakiin aad u yaab leh oo aniga yaabiyey qof dumar ayaa iscadaynaysa waxayna ka guuraysaa midabkii allahu subxaana wa tacaala oo siiyey markaasi mataqaanaa qoftaasi iyay guursanaysaa waxay guursanaysaa nin madow oo aad u madow ayay guursanaysaa bal akhligaasi ka warrama haweenka soomaaliyeed ayaa haatan u muuqda kuwo wacyi ahaan u soo fahmaya inaanay iscadayntu wanaagsanayn dadka waxaan kula talinahay gabdhaha muslimaadka oo iscaddaynaya inay ilaahay ka baqaan kuwa hadda rabana inay iscaddeeyaan ilaahay ha ka cabsadaan daawada gaalada meel kasta uu nalaga diriraya gaalka daawadana ha iska dhaafaan ayaa leeyahay gabdhaha muslimaadka eh waxaa loogu keenaa dadka muslimiinta waxaas inay isku caddeeyaan in la nabaadguuriyaa la rabaa oo maaragtay aad dadka loola dagaalamo caafimaadkooda nuuc walba lagala dagaalamo ayaa looayay rabaan marka iyagu caafimaadkooda ilaashanayaan waxay naga helayaan ganacsi lacag fiicanna way nagu qaadanayaan nafteenana way baabi'inayaan muslimiinta dadkii hore waxay isku qurxin jireen wax aan saliidahayn ma aysan marsan jirin bal ayaga subagay ba lahaan jireen gabar walba waa isku kalsooneed waxaan saliida iyo subagahayna ma aana marsan jirin in la iscadeeyo faa'iida inuu ku jirta iska dhaafa wax ku jira ma laha waxaa ku jira khasaare iyo burbur reerkaas maaragtay reerkaas ku burburaa ku jirta ma wax faa'iido la yiraa oo ku jira ma laha bal gabadhii jirkeeda dab ma geli karto ilmaheeda wax walba uma qabsan karto haddana dhididkeeda shiirkeeda badan afar laad sac iyadiyaa nafteeda ku mashquulsan inay ilmana wax u tartay ninkeedan wax u tartay iska badaayay ayadiyaaba maaragtay mashquul iyo maara barbareen laku furan yahi oo maanta oo dhan siaad urkan waana iscadaysay shiirkaana ninkiiyu kaa dareemaysa isulaad ayadaaba isku mashquulsan waxna aan qabo karin bal gabdhihii yaryaraa inta layskala gudba hadda waxaa iscadeeyay islaamo waaweynoo hooyooyinkay ku fila iyo kuwo ana ila ag iyo saas darteed marka dee in laiscadeeyo wax bannaan maba ahaanba ilaahi subxana wa tacaalana raalli kama aha sunnadii rasuulkana calayhi salaatu wasalaamna laguma sheegin saas darteed inuu qofku isku kalsoonaado oo siduu ilaahay u abuuray subxaana wa tacala uu ku qanacsanaado nin ha ku qaba ama gabar ahow inaad awalan ilaahay ka cabsato midabka ilaahay inaad ku qanacsanayn yani ilaahay siduu kuu abuuray ood aad yani markaas aad ilaahay subxaana wa tacaala aad yasayso wixii yani hadduu madow kuu abuura hadduu caddaanku aad saasaan kulley islehay inay iska ilaaliyaan dumarka soomaaliyeed fir u maraha inay iscaddeeyaan gabdhihii hore iscadeen ma garan jirin waxayna marsan jireen gabdhihii hore xillaan hadday u bataan huruud iyo saabuun qabeys iyo saliiday marsan xitaa kareen ma marsan jirin wayna iska qorxoonaayeen dhibna kuma qabin dhibaatada laga dhaxlaya in laiscaddeeya maxaa inooga sheega dhibaato aad u weynaa laga dhexlaayaa sababtoo ah horta qoyskii gurigaaba burburaya kow midda koowaad midda labaad gabadhii dab maba geli kartaba qoraxdiina kuma socon karto wejigiina way ka caddahay gacmihiina way ka caddahay dhulkii kalena way ka madowdahay meeshayba ku fashilan tahayba waxyaabaha dabiiciga oo ilaahay baneeyey sida haruuda qusaha cusburka waxyaabahaasu ilaahay baneeyey in dumarka markii la guursanayo loogu mariyo loo habeeyo timirta babayga ukunta sidaasoo kale gabdho badan iscadaynayana waa arkay waxyaabo badan oo dhibaatana way leedahay gabadha maxay ahaatay haddii dab ma geli karto qorax ma u dhowaan karto dharka oo yacni asturaad oo badan oo xijaab iyo cabaayad iyo shareer ma qaadan karto waayo way kululaanaysaa korkeedana uga go-aa dhulka ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka jira wacyigelino badan sidoo kalena waxaa laga hirgeliyey mu'asasada la yidhaahdo alxikma si loo daboolo baahida dumarka ee ku aadan isqurxinta haddii ay ahaan lahayd nuucidii hore iyo qaabab casri ah oo dhanka kalena aan dembi ahayn meelaha ay ka furan tahay alxikma ayaa waxaa ka mid a jubbooyinka iyo shabeellaha hoose halkaasuu dumarka lagu baro xirfadaha sida cunto karinta isqurxinta caafimaadka iyo waxyaabo kale dumarka ayaa sidoo kale kaga maarmay xarumahan inay harqaan tagaan oo ay ragga wax tolo ka dalbadaan habkay wax u rabaan ama la cabiro walaalo magacayga xaawo cabdulahi warsamaan laydhahaa waxaan joogaa jubbooyinka gaar ahaan magaalada jilib alxamdulilaah harqaan ayaan halkan ka bartaa si wanaagsanna waan u bartay muddo yaro kooban laba bilood iyo baryo ayaan baranaynay alxamdulilah haddana waxaan toli karnaa sida dharka nooca kala duwan saakada buumayaasha ciyaalka garamaanta dharka hablo ay xirtaan diracyaasha nooc walba waan toli karnaa alxamdulilah ilahi baa ku mahadsan walaal xijaabadana waan toli karnaa alxamdulilah alxamdulilah aad baan ugu hamu qabay khayr allah siiyo walaalaha ku dadaalay oo noo soo diyaariyeyna mahad baan ugu celinaynaa ilaahay baana namakaniye inaan aan baranno alxamdulilah ilahay baana noo sahlo noo fudeeyey haddana waan sii wadaynaa insha allah inta aan ka baranayno waxyaalo badan oo aan insha allah u baahanay inaan baranno marka ma inaad ku shaqaysataa doonaysaa mase waxaad doonaysaa inaad adeega iyo ciyaalkaaga iyo ehelkaaga dharkooda uun hablaha kale ehelkiina aad dharkooda uun tasho maya walaal horta fannigan fanni waxaa weeye maasha allah aad u anfacaya dhinac kasta wax kasta gabadha muslimadda haddii xataa ay wiil mujaahida caag ay ugu tasho galkiis xataa wuu anfacayaa waxyaalo badanaan ku qabsanayaa aqradayda iyo adduunkayga waxay anfacaya weeye waan ku shaqaysan karaa xitaa biil kalima waan ka soo dhacsan karaa alxamdulillahi rabbilcaalamiin
ma moodaa marka tani inay meesha ka saarayso rag baa inta badan howlaha qaba jira xarqaanka marka inay xoogaa meesha ka saarayso oo maaragtay hablihii dharka loo toli jiray ay helayaan fursad ay gabdha dharka ugu tolaan oo maaragtay ay ka maarmayaan raggii maaragtay isaga la tacaamulkoodii meeshaasoo kama muuqan maasha allah walaal aad iyo aad bay uga maarmayaan gabdhaha insha allah annagaa hadda kabacdi u talayna dharka ciidoo kale ilmaha annagaa u talayna insha allah hablaha dharka ka gogo-oo sida goorgarada iyo waxyaalaha raggu ay si toli karin insha allah hadda kabacdi annagaa u diyaarinayna fannigaasna alxamdulillahi rabbil caalamiin waanu baranay ilaahay baana noo fududeeyey magacayga waxaa la dhahaa deeqa salad nageeye dowladda waxay nooga socotay maxadka weyn ee alxigma wax badanaan ka faa'iidinay oo wax badan aad u wanaagsanaan ka faa'iidin maktabka darbaacinta waxaan ka codsanaha inay dowlooyinka noo ay mar kasta noo qabtaan ay nagu baraarujiyaan ee maskaxdeena qalasho ay noo qooyaan aan ka codsana insha allah magaceyga daan ku bilaabo magaceyga waxaa la dhahaa umariyaana la dhahaa maxadka wax nooga socota alxigmo waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay wallaahi aniga weligay mid midaan lamida ma aanan qaadan waxyaabo badan ayaa nooga faa'iiday ilaahay jannada firdaws hageeya dadkii soo qabaqaabiye dooro aad u cajiib badan oo qalbiyadeena saamaysay oo walaalaheena khayr allah siiya ay noogu wadeen saddex maalmood oo dooro ah maasha allah waxaan dhihi karnaa in badan oo badanaan ka faa'iidnay أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
waa tahay qaybaha dambe ee barnaamijka dhow xawareesyada ayaan ku sii dhownahay sheekh faarax waxa uu ka mid yahay culimmada soomaaliyeed waxa uu ka hadlay midnimada isagoona ummadda uga digay waxa loogu yeero federaalisimka oo macnihiisu yahay kala taga inkastoo uu macnooyin badan yeelanayo federaalisimka haddana shiiq ayaa inoo soo koobaya midnimada iyo muhiimaddeeda bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wa aalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacd mowduuca insha allah anugu ku qornaa ama aan ka hadli doono waa midnimada iyo wadajirka ummaddu inay wada jirto oo ay midowdo la iska ilaaliyo tafaruqa iyo ikhtilaafka taasoo muhiimad gaara u leh muslimiinta ilaahayna uu amray kuna waajibiyey inay midoobaan alwuxda waltamaasuk walictilaaf midnimo iyo in lees haysto oon la kala gogo-in waxaa cadowguna la doonayaan in la iska ilaaliyo oo kala burburka iyo isku dhacaya ikhtilaafka ah ilahi wuxuuna amray subxana wa tacaala fi kitaabihi nabiguna uuna amray fi sunnatihi alijtimaac walictilaaf waltamaasuk walwuxda ee in la wada jiro oo midnimada la ilaaliyo weliba cuquuba laga ratibay tafaruqa oo qofka ummadda iyagoo midaysan isku daya inuu dhabar jebiyo uu tafararo u keeno waa la dilayaa sharcan ilaa qofka in la dilo isagoo muslima dhiiggiisa la banaysta ka imaanaysa ahamiyadda ay leedahay wadajirka man jaa'akum wa amrukum jamiic ee yufariqu jamcakum faqtuluuhu qofka idinkoo wada jiro oo midax idin yimaada isagoo raba inuu ja- jamaciina kala geeyo ha la dilo iyadoo ummaddu ay imaam iyo hogaamiye leedahay amiir leedahay haddii nin kala yimaado labaad oo dhahaya aniga halay doorto ma aniga ummadda anaa hogaamiye u ah midka labaad kow baa laga siinaya waxay ka muuqanaysaa wuxdada iyo midnimadu ee shacairta tacabudiga ah ama shacairta ilaahay lagu caabudo sida salaadoo kale safka in la simo hal hogaan laga wada dambeeyo xajka hal mar in la wada ee, uu istaago wuquuf carafa oo hal maalin la wada istaago meeshaas banka carafo hal mar in la wada soomo waxaasoo dhanba waxay muujinayaan midnimo iyo kala dambayn iyo nidaam ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu wuxuu ilaahay amray mid in la noqdo la wada qabsado xarigga ilaahay wada jir loo qabsado asbaabtan lagu midoobaya allah diyaariyey waa islaamkaas waa kitaabka ilaahay ee wuxuu reebay tafaruq si kooban wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu waaba intaasba xarigga ilaahay wada qabsada dhammaantiin adinkoon ku kala raaricin ku kala tagsanayn kitaabka ilaahay ha la qabsado iyo sunnaha nabiga sala allahu calayhi wasalam walaa tafaraquu tafaruqna la iska ilaaliyo iyo asbaabta keenaysa tafaruq walikhtilaaf iyo wax tabaaqud iyo isnacayb iyo isku dhac ha la iska ilaaliyo kadibna ilaahay wuxuu tilmaamay nicmadaas ilaahayna seeyey oo sababka lagu midoobayo oo ah alislaamu waliimaan markaasuu alle wuxuu yidhi wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana wakuntum calaa shafaa xufratin min annaari faanqadakum minha ilaahay nicmadiisa xasuusta markaad col iyo cadow isu ahaydeen oo markaa fa asbaxtum aada noqoteen binicmatihi nicmada ilaahay oo alislaam ah ikhwaanan kuwa walaaloobay marka asbaabtii lagu walaaloobi lahaa lagu midoobi lahaa waa noo diyaaro wey in marka la iska ilaaliyo wixii ka hor imaanaya ee wuxdada iyo midnimada ayuu ilaahay nagu boorinaya wuxuu nooga digayaa waxa laala asbaab kastay keenaysa in la ta- kala tago qaybo la isu kala geeyo weliba wuxuu tilmaamayaa alla wakuntum calaa shafaa xufratin min annaar waxaad ahaydeen weliba god naara qarkiibaa taagneedeen marka islaamkaas wax walba ee maslaxada annaga adduuniya aakhiro ayaa inoogu jira in lagu midoobo isaga oo la iska ilaaliyo asbaabu tafaruqi walikhtilaaf cadowgeennuna wuxuu doonayaa inuuna kala geeyo na jejebiyo mid mid noo kala qaado waxay ogol yihiin inay degmo walba gooni u go'do oo ay maamul goboleed samaysato iyo maamul gaara way soo dhaweynayaan wax walba ee ummadda kala geynaya ee burburinaya way soo dhaweynayaan inteena haddaan idhaahdo kulligan madaxweyneyaal baan nahay oo waxaan rabnaa in anagu aan hogaamino koox diyaar bay noo yihin inay na taageeraan na saacidaan oo wax walba oo tafaruq keenaya ayay nagu saacidayaan cadowga cadowga in la iska ilaaliyo kaydkiisa iyo dhagartiisa innahum yakiiduuna kaydan mar walba dhagar iyo kayd iyo shirqoolay noo maleegayaan waxaa ka mid ah federaalka waxay ku sheegaan federaalka ummad muslina ee isku luqada ee isku maaragtay ee diina ee qaraaba ah wada dhalasho nasab ka wada dhexeeyo inay kala googooyaan bay rabaan federaal u keenaan waxaas marka in la iska ilaaliyo cadowgeena iyo dhagartiisna inaan u baraarugsanaano aan ku baraarugno oo maaragtay aan iska ilaalino khodawaadkiisa iyo qorshihiisa iyo lugooyadiisa uu nagu samaynayo inaanu iska ilaalino sidaasaa kalley kelimadayda aan ku soo koobaya wajazaakum allahu khayran sala allahu calaa nabiyina moxamed فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي
waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waana qodobkii ugu dambeeyey ee caawa barnaamijka aynu ku qaadan doono beela deris ahaa oo wadadega jubbooyinka ayaa waxaa walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ay kala siisay diyo kadib markii ay gacan kala gaartay munaasabad ka dhacday degmada jilib ayaa waxaa isugu yimaaday nabadoonnada iyo waxgaradka beelahan halkaas ayayna diyo ku kala qaateen beelaha diyada kala qaatay ayaa waxa ay kala yihiin lalkase iyo sidoo kale cormale waxaana diya kala qaadashadooda ay timid ka gadaal markii tuulada bakhdaad oo u dhow magaalada kismaayo uu ka dhacay dil loo geystay ruux ka soo jeeda mid ka mid ah beelahaas haddaba munaasabadda waxaa ka hadlay nabadoonnada iyo waxgaradka labada beelood anigoo ah ugaaska beesha coormale ee jubbooyinka ugaas cabdulqaadir maxamed cali waxaan halkan ka soo jeedinayaa xaflad ku saabsan shareecada islaamka oo ahayd nin reerka aanu suldaanka ka ahay oo ay wada dileen laba nin oo u kala dhashay beesha leelkase iyo beesha shie qudub oo muxuu ahaa xilli hore ahaa oo maxkamadda islaamka gobolka ee jubbooyinka ay ku xukuntay boqol neef oo mukhafafo ah magtaas oo loo qeybiyey labo labadaas beelood ee aan kor ku soo sheegay reer leelkase iyo reer qudub qaybtii leelkase ayaa ugu dambeyn waxaanu kala qaadanay muxuu ahaa in boqol halaad bay ahayd dadkii mawdamka ahaa ee ninka la dilay dhalay ayaa la codsaday in ay lacageeyaan wayna ogolaadeen hashiina waxaan ku qaymaynay len mukhafafadu geleeda waa kala yararyahay saddex boqol oo doolar saddexdii boqoloo doolar konton neef waxay noqonaysaa shan iyo toban kun shan iyo tobankii kun intii ugu dambeysay ayaanu maanta kala qaadanay xafladda aanu u fadhinaa
waxaa weeye gaalo intaasay diidanta war soomaaliya kaco sharciga u soo xugtama magtana ha layska bixiyo mujaahidiintana garab ha la siiyo ninkii qori qaadi kara iyo ninkii af ka dagaalami kara iyo ninkii dhaqaale bixin kara iyo ninkii nin ribaata jira ilmihiisa biili kara soomaaliya kaalimo badan baa inoo marnaan rag iyo dumarbe annaga arrimaha iyagina saasay ku dhammaadeen waxaanu ku baaqiyaa soomaaliya in jihaadka laga qayb galo in jihaadka laga qayb galo wallaahi baan meel kale wax ku jirin nasriga iyo guusha iyo macaanka iyo noloshu kitaabka ilaahay iyo jihaadkay ku jirtaa ilaa yoomi saacana waa soconaya yoomalqiyaamo waa soconaya jihaadku ninkuu qaba inuu hadda dhammaanayow ma dhammaanayo waa soconayaa ilaahay baa nagu addoonsaday ilaahay baa sheegay waa aayado qur'aana nin walba waa ogyahay gaaladuna been iyo waxaan jirin iyo najaaso bay noo akhriyaysaa walaalayaal intaasaan ku soobaya hadalkii waa badiyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa waraysyadu aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan barnaamijkan mid lamid a intaan dib ugu kulmayno dhegaystayaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu